madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii uu ubaxa dhigaya taallada s y l ee magaalada muqdisho waxa uu salaan ka qaatay askar si gaar ah loo soo xulay oo ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya waxaana munaasabadan lagu xusaya maalinta dhallinyarada joogay boqolaal da'yara iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda uu ka mid yahay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya wasiirka dhallinyarada xildhibaan maxamed barre ayaa u sheegay da'yarta in ay ka qayb noqdaan dadaallada dib loogu xoraynayo soomaaliya iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadaha maanta ka jira dalka saad ogtihiin maanta waxaan u joognaan xuseyna ee saddex iyo toban dhallinyaro siddeetan iyo kow sano ka hor halgan iyo waaye qurux badan taariikh qurux badan nooga tagay annaga marka maanta waxaan aaminsan nahay dhallinyaradaas shalay meesha ay joogeen fursadihii iyo wakhtiga ay joogeen maanta waxaan is leeyahay waa ka fursad fiican nahay jaanisyadan waa ka fiican nahay shalay ayagu dalkan waxay ka soo xureeyeen dowlado ama cadow dowlado waaweyn ay ka soo xureeyeen maanta annaga marka waxaan rabnaa annagoo fiirinayna taariikhdaas quruxda badan annagoo maanta ka duulayna meeshaas ay soo gaarsiiyeen annagana maanta cadowga yar ee dalkeena magaceena sumcaddeena sharafkeena karaamadeenna intaba la haray inaan sameyno si aan iskugu tashi u sameynana aan markaan isku tashana aan yiraahdo aan iska qaadno ama aan garab u noqono dadaalada ee wadda dowladdeena gaar ahaan ciidamada kala duwan dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda maalintan shan iyo tobanka mey ay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan dalka madaxweynaha ayaa geesta kale ka sheekeeyey fursadaha xasaasiga ah ee suuragalka ka dhigi kara in da'yartu ay wax ku yeeshaan talada dalka dhallinyaroy ku noqda is-abaabula waa maxay fursadaha dowladdu maanta dhallinyarada ay siinaysaa wasiir dhallinyaraan u magacaawna wallahi ahlan wasahlan ayagaa laga rabaa muxuu ahaay kumaanan ekaysan ee waxaan dhahnay dhallinyarada si ay siyaasadda uga qayb galaan waxay isku abaabuli karaan xisbiyada xisbi haddii qof uu la yimaado oday ha ahaado hadduu doono islaan waayeela ha ahaado cidday doonta ha ahaato laakiin dumuuxii iyo fikirkii iyo wixii adiga aada ku haminaysay hadday kaaga dhex muuqdaan taageer siyaasaddan ka hadlaynaa markaan dhalinyaro ma aha qofka hogaaminaya bes ma aha haddii aanay jirin oo saddex afar shan toban boqol urur siyaasadeed oo soo baxday aad ka dhex weydo fikirkaagii oo dhalinyaro kale intaad kulmiso aada ku qanciso in fikirkii dhalinyaradu meeshaan aanu ama masaalixdii dhalinyarada meeshaan aanay ka muuqan isu tagto xisbigaaga samayso dadkaad u badan tahay laakiin badnaantaaday waxba matarayso haddii aad aragtid mid xisbi ka jawaabayo wixii aad ku haminaysay neh taageer maanta oo kale shan iyo tobanka mey koob iyo siddeetan sano ka hor waxaa dhidibada loo taagay ururkii s y l oo kaalin weyn ku lahaa xorriyadda soomaaliya waxaana aasaasay saddex iyo toban dhallinyaro ah soomaaliya ayaa maanta xasuusanaysa dadaalkii dhallinyaradaasi xilli dadka ugu badan ee dalka lagu sheegay inay yihiin da'yar aan inta badan haysan shaqooyin ku filan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho